رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأنبياء على آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الحصب xasabkii ayuu baabkiisii yahay xasabku waa de kolle waa sharafta iyo wanaagga shaksigu uu leeyahay ama aabbayaashiiyo awowyaasha ay leeyihin waa ma'aairta aabbayaashiiyo awowyaasha iyo sharafta dhinacaasa taas baa xasab lagu magacaaba haddaba bal dee xasabkii xagga sharciga la ictibaarinayee dee mudnaantabaa lahaa iyo wixii kuba tacalluqsanaa taas buu baabkeedii yahay wuxuu yihi imaamku raximah اllahu taعaalى xadaثna شihaab bnu macmarin اlcawfiyu qaala xadaثna xamed bnu salamata can moxamed bni camri can abi salamata can abi hurayrata can الnabiyi slى اllahu عalayh wasalam qaala anahu qaal bal sheekha bukhaari shihaab ibnu macmar oo dee nisbadan alcawfiyo kollay magaalo balkhi laba yidhaaho dee muduntii khuraasaan kuwoodii ugu waaweynaa kaba mid ahayd taasna waa loo nisbeeyaa asalkiisu basraba haba ahaado ee waa nin hiqa ah lagu kalsoon yahay oo dadkii atbaacu taabiciinta la kulmay kuwoodii ugu waaweynaa ka mid ah kitaabkeennan aladabu lmufradun riwaayo kuloo kutubtii kale xataa saxiixii bukhaari wax kagama warin laakiin waa nin hiqaan leenahay oo saaxibu xadiiin ninkaas weeye inta kale se moxamed ibni camr ibni calqama iyo abu salama iyo xamaad iyo dhammaan waan soo wada aragnay oo dad inoo horeeyey wuxuu yihi marka abu hurayra rasuulka ilaahay baa yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ina alkariima bna alkariimi bni اlkariimi bni اlkariimi yuusuf bnu yacquuba bni isxaaqa bni ibraahiim waa in alkariima ruuxa kariimka sharaf iyo wanaag badan isagu leh ibnilkariimi ku isagu kariima oo waxa weeyaan isagu dee qiimo badan ibnalkariimi waaye oo isaguna sharaf iyo wanaag iyo daa uu sugnaaday ama uba dhammaaday inankii ah ibnilkariimi kaasna isna kariim ah khisaashii iyo sharaf iyo wanaag isagu kulansaday ibnilkariimi yuusuf ibnu yacquuba waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim bal xadiid kolley baynu soo maray intani ay kuba sugnayd walow xadiidkaas abwaabtii ducooyinka aan kuba soo maray baab tarjamo uu dhigtay baabu man dacaa fii gayrihi min adducaa'i oo weliba tarjamo ahaanta aan waxoogaa ku yar joogsanay iyo damiirka halku u laabmaya iyo bal martala eego inaan cibaaraadkaasi ama cibaaradu aanay caddayn iyo umuura aan kusoo yar joogsanay ayaa walow de in ka mida ayuu xadiidkii uu kuba soo arooriyey uu ahaa waxaana jirta rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo dee qolooyin ay u yimaadeen inay ku yidhaaheen dad yaa ugu karaamo sharaf iyo qiimo badan iyagu ujeeday lahaayeen oo dee cid bay doonayeen kale adigu balto ayay su-aashoodu ahayd rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ugu jawaabayba in inuu waxa weeye adigu dee kol la lafdiga xadiidku waa intuu kaba dheeraa horta adqaahu markii dambe uu xagga nasab iyo umuuro inay iyo waxyaale inay u jeedaan uu ogaadayna ee wuxuu tiriyey qolooyinkan rasushii wada ahaa ambiyadii wada ahaa uu ugu dambeeyana khaliil الraxmaan oo dad saa israacay oo wada nebi ah oo weliba wada rasuul ah khaliil الraxmaanna awlaaddiisii oo dee cidi aanay uba dhexdhexayn ah dee cid kale oo aan iyaga hayni ma jirto marka haddii sharaf nasab la eegaya iyo sharaf laandheerannimo iyo taa tan weeye tan baa nihaayad iyo kamaalkii iyo halkay ku dhammaatayba ah tan baa jawaabtiisu ahay dee markii dambena waxa ay haddana taa kuma weydiinna ay yidhaaheen waa kii rasuulka ilaahay facan macaadin alcarabi tasaluuni macarab usuusheedii iyo taasay weydiinaysaana uu rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calay yihi khiyaaruhum fi ljaahiliyati khiyaaruhum fi lislaam idaa faqahuu taas bal tanna markaa ay imaka halkan baabka uu dhigtay xasab waxaan idhi maa yucaddu min maaahir اlinsaan wa maaahir aabaa'ihi اlkiraam wey insaanka oo waxyaalaha sharafta iyo ba maalan la iskuba ammaano lagu faani kare uu isagu kulansaday ama awowyaashii iyo aabbayaashii ay kulansadeen taas baa xasab lagu magacaabaa waa dadku waxay tirsanayeen rasuulka ilaahay ayno salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkan dee baabka uu kuga soo arooriyey haddii karam iyo sharaf iyo jaanib aabbayaal la eegayo dee halkan baa qaayo ah halkanaa nihaaye ah qoladan saas oo kale dad isu wada raaco ambiyo rasulana lama helayo markaa qaayo ma xasab iyo qaayo ma'aatir iyo karam iyo sharaf xaggaa nasab iyo umuuro kaba yimaada halkan baa nihaayadeeda iyo qaayaheedu ay yihiin bow xadaanaa cabdulcaziiz marka ayn dee waxa weeye walow dee nasabkiiyo wixii axaadiisi waa inoo dambaysaa waxaa asalkii waa dee attaqwada ilaahay in ruux ruux dee nasabkiisii ugu faanaano taasi in waxa weeye iyadu maaha waxayn la isugu faani karaa waa umuurahan kale ruuxu uu ku badbaadayo aakhirana mansilo weyn uu kuba mudanayo ee dadkii waxay tahay waa dhammaanba aadan bay ka wada abuurmeen ciid baana waasa lahayd markaa ruuxu de ruux umuuraha uguba faana meesheed ma taallaba weeye wax haboonna maaha waana inoo soo socotae laakiin haddii jaanibkaa la eegayo dee halkan baa qaayihii iyo martabatii ugu sarraysiiyo maqaamkii ugu sarreeyo jaanibkaasi kuwanay noqonayaan xadaثna cabdالعaزيiز بن cabdاللahi qal xadaثna cabdالعaزيiز بن محamed عan محamed بn cmr عan أbي سلمةa عan أbي هurayrata محamed بn cmrin iyo inta ka dambeysay waa sanadkii makaan kaba soo baxnay cabdالعaزيiز الweysi iyo cabdالعaزيiز بn محamed الdarawardina iyadna kitaabka inoogu horeeyeen labaduba wuxuu hi ma abu hurayra ana rasuul الlahi slى الlaهu عalيه وasلم qaala wuxuu yihi rasuulka ilaahi baa yihi ina awliyaa'ii yowma alqiyaamati almuttaquuna ina awliyaa'ii waa dadka dad iiguba dhow aniga awliyadayda ah waa kuwa dad iiguba dhow ee mansilo ahaan iyo taas iiguba dhow waxa weeye yowma alqiyaamati maalinta qiyaama almuttaquuna waa kuwa ilaahay ka cabsanaya maaha kuwa aan wada dhalanay kuwii nasab dhow markaa ilo lahaa maaha ee aniga awliyadaydu maalinta qiyaamaa mansilo ahaan iigu dhow maqaam ahaan iyo meel la fadhiisanaya iguba dhowi waa dadka ilaahay kaba cabsada wa in kaana haba ahaada nasabu nasaba aqraba mid ka dhow min nasabin nasab kaba dhowe dee way jirtaayo xaggii nasabkii wax la inkiraya maaha ilaahay baa subxaana wa tacaala dadka san kaba dhigay marka laba ruuxoo isu dhow oo nasab ahaan isu dhowi way jiraysaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh dadkii nasabkiisa iyo qaraabadii qaraabadiisuna nasab ahaan nasab ahaan marka la eego way ka dhowaanayaan dad kaleo nasabkii aanay wadaagsan laakiin markay noqoto ee rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ee maalinta qiyaama dee falansaa baynahum walaa yatasa'aluun baaba imanaysa ee waxaan mansilo iyo maqaam iyo derajo fiican laguba mudanayaana waa taqwadii waxaa iyada waxa weeyaan dee la isugu dhowaanaya rasuulka ilaahay loogu dhowaanayaana taqwadii weeye ruuxii nasab ahaan u dhowaa waa jiraayo nasab ahaan dhawidu way jirtaaye laakiin taasi ma keenayso in isaga majlis ahaan iyo maqam ahaan iyo martaba ahaan ruuxu uu noqdo mid isaga loo tiiriyo ama kuba dhow uu noqdo haddii aan iimaankii iyo camalkii saalixaa jirin markaa nasab nasa ka dhow haba jire laakiin kaasi ma keenayo in laba uu dee uu noqdo awliyadiisii dee waxa weeyaan uga dhoweyd ee maqaam ahaan iyo mansila ahaan iyo darajahaan ugu dhoweyd ma noqonayo falaa ya'tiinii iyoanay iila imanin kollay laadu daahirku imaka halka nafyi haba noqod oo waa kan aan xarfu cillihii dhicin ee lamakin macnuu nahyi weeye waxaanu la hadlayaa dad dee dadkii buu leeyahay qaraabo ahaantan iyaan wax la ictimaadsado lagu talagalo iyo nasabku asal ahaan ma aha wax ruuxa badbaadinayana maaha ee dadkiiyaanay iila iman annaasu dadku bilacmaali acmaal wata'tuuna waa dadkii dee nasabahani uu naga dhexeeyeyna aad la timaadaan bidunya adduunyo taxmiluunahaa aasidaan calaa riqaabikum degtiinna iyo luqumihiinna aa ku sirtaan oo fataquuluuna markaa ku qowshaan oo tidhaahaan yaa muxammadu dabeecna waxay tar weeyaan oo ii gargaariya taas fa aquulu markaa anna waxaan odhanba oon idhaaho haakadaa wahaakadaa bimacnaa waa dhinacyadu dayay isagoo la may may aan leeyahay laa waa carada fii kilaa codfayhi labadiisii dhinac buu xaggee labada dhinacba u jeestuu dayay ujeeddada waxa weeyaan uuna macnuur nasabkii iyo qaraabadii waa jirtaa laakiin haddii aan wixii dee waxa weeyaan iimaankii iyo camalkii saalix ahaa aanay raacin kaasi nasabkii oo keliya waxba ruuxii uma tarayo rasuulkii ilaahay uuba dhowaa ee waxa ay tahay un ha ku talagelina uu nasab iyo aad leedihiin iyo qaraabanimada aad leedihiin ee iimaan iyo camal saalixa la kaalaya taas baa ilaahayna idiin dhoweyn maqaam sarana idinku mudan akramiya cinda allaahina taasay jirtaa marka ayaanay dhicinna dadku inta iyagu dee iimaan iyo camal saalixa la yimaadaan idinkiise idinkoo dee nasabuun ku talagalay camalkii dadkaasi ay lahaayeen oo kale aydan la iman bal waxaad la timaadeen dee adduunye iyo xirsigeed iyo waxa uu noqdo iyo waxaan camalkii saalixa ahayn markaasna ay dhacdo inaad tidhaahaanba dee in waxa weeye waa saa dee kii isagu la yimi quluulkaoo kale oo dee isagoo wixii uu quluulka kulaba yimi dusha ku see sidii xadiid kale ku yimi uu odhanayay rasuulka ilaahay oo ii gargaaro uu rasuulka ilaahayna odhanaya waxba anigu aan ku soo gaadhsiiya aan kuu qaban karaa maba jirto haddaba adigu ha ku talagelina ha ictimaadsanina oo ha isku hadlaynina nasab weeye oo taasi ay dhacdo haddaad taa isku hadlaysaan dadkuna inay iyagoo dee camalkii saalixa ku dadaalay ay la yimaadaan idinkuna idinkoo xaggaa ka madhan wax camaloo leedihiin ayni jirin a inta soo dhaadhacdaan oo aakhiro timaadaan bal matalan hadalkana tidhaahan aana idhaa waxaan kuu qaban karaa ma jirto dee wixii wax loogu qaban lahaa ma uu ku badbaadi lahaa isagii baan laba iman markaa nasab mujarada uun rasuulka ilaahay qaraabadiisii inuu yahay uun dee taasi ma keenaysa badbaadadii kol haddaan asaaskii lagu badbaadayay aanay jirin wixii rasuulka ilaahay loogu dhowaanayay halkan ee mansila ahaan loogu dhowaanayay majlis ahaan loogu dhowaanayayna aanay jirin macnuu yaa nasab uun lagu talagelin la ictimaadsan ruuxu jaanibkaasna waxba yaanu ku faanin ee wixii akramiya ay kaba imaanaysa ataqwa ahayd ta ah lagu dadaalo xadaثna cabdالرaحman بن الmbaraki qaala xadaثna yaحya بn سacيidi qaala xadaثna cabdالmaliki qaala xadaثna caضاء can ibni cabaasi qaala anahu qaal وaأhar mawquufa ruwaaduna waa ruwaad aan dhammaan soo wada aragnay yaxya بnu سaciidna waa alqaطaan weeye cabdimalikna waa ina camrin wuxuu yihi caضاء بn abi رabax ibnu cabaas baa yidhi qaala la araa anigu ma qabo ma اctiqaadinayo weeye axada axad oo dee ismalihi weeye acmalu ku camal falaya bi hadihi alaayati aayaddan ah yaa ayuha nnaasu inaa khalaqnaakum min min dakarin wa unhaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu ina akramakum cinda allahi atqaakum ruux aayaddaa ku camal falaya oo ku dhaqmaya anigu uma haysto araad ma ictiqaadinayo ma qabo inuu dee ku faano nasab iyo uu taa ku faano oo fa yaquul uu idhaaho markaa waa fahamkikane arajulu nin lirajuli nin uu ku idhaaho ana akramu minka anaa kaa karaamo badan anaa kaa sharaf badan anaa kaa laandheeraysantaa uu ku idhaaho anugu ruuxa aayaddan ku camal falaya intuu ictiqaadsanyay ku dhaqmay in hadalkaasi ka soo fulo oo ruux kale nasab ugu faano ama xasab ugu faano anugu taas ma haysto macnaa ruuxa dee cid kale ugu faanaya nasabkiisii war ruuxaan aayaddan ku dhaqmin ku camal falin un weeye aayaddan aan ku camal falin aayadduna ilaahay wuxuu uhi yaa ayuha nnaasu innaa khalaqnaakum annagu waanu idin abuuray in dakarin kulab iyo wa unhaa tudhadig waa aadam iyo xawaa ayaan idinkaba abuurnay wajacalnaakum waxaanu idinka dhignay shucuuban shacbiyo iyo wa qabaa'ila qabaa'il maxaan taa idinkaba dhignay itacaarafuu si ay isu barataan oo isu garataan oo dee barhkin barhka kale uu garto dee xuquuq badanna way kaba ratiban tahay oo silatu raximkii aynu soo marray haddii dee fadliga badan lahaa goyntiisana waciidka weyne uu kuba yimi haddaan dee umuurahan laba garanayno oo dee taas iyagii nafteedii laguma kacayo ruuxu haddaanu raximkiisiiyo qaraabadiisiiba garanahayn waa tanoo waa la ysku dhexlaayo dhaxalkii iyo waxyaalaha caynkaas iyo axkaamtii wilaayadiiyo dee waxyaalo badan baa kaba ratima waa umuuro dee guud ahaanba aan keenayn xuquuqi ha ka laasimto ruuxuna xuquuq ha kuba yeesho waxyaalahaase laakiin wax dee cid kale loogu faano uu ruuxu kuba faanana aan noqonahayn laakiin umuurahaasaa jira oo si haddaba ay isugu garataan la isugu xidhiidhiyo barhkiima barh uu kuba garto oo bal matalan kani kii raximkiisaaye dee xidhiidhinta ku lahaayoo kale uu garto kii isagu bal matalan qaraabadiisa dhow ahaa la gartee dhaxalkiisa lahaa haddii bal dhaxal yimaado umuuraha caynkan ah ayaa ilaahay shucuub iyo qabaa'il dadka ugaba yeelay lafdiga shucuubna waa jamcu shacbin dee qabaa'ilna waa jamcu qabiilatin waxaanay in marka la eego dabaqaadka nasabka oo ilaa lix iyo gaadhsiiyaan ayaa heerka ugu sarreeyaa wuxuu noqdaa shacb shacbigu waa maa yajmacu lqabaa'ilo waa dee waxa weeyaan waa meel sare oo qabaa'il kala duwan baa isugu imanayso ku kulmayso uu jamcinaya kaas baa shacbi lagu magacaabaa qabaa'ishuna waa qeyb shucuubtii ama shacbigii kaba mid oo qabaa'ishuna waxaa markaa kaba hooseeya oo iyadna hoostiisa imanaya waxay xagga mufradkiisa cimaaray dhahaan camaar ay qoran jamaciisana camaa'ir bay dhahaano waa marka qabiilada hoos loogaba soo dhaadhaco fuduuntii ama dee taas iyo waxa weeyaan afqaadii iyo waxyaalahaasoo iyaguna maraatib le weeye qabiilada hoos looga soo dhaadhaco qabiiladuna camaa'ir isu tegay weeyaane ayay wixii maa duuna alqabiilana waa taa cimaara ama camaa'ir bay dhahaan kuwa hoos marka looga soo dhaadhacana dee walow marka la eego malaa luqadeenna markay culimmadu laqbaynayaan ama aan kutubta laqbaynayna aynaan saa kusii kala farqin ama waxa aynaan kala farqin badni iyo fakid wax la yidhaah baa jiro badnigii waxa weeyaan un marka iyadna hoos loo soo dhaadhaco waa jirbihii hoose ee waxa weeyaan reerkan kaba mid ahaa cid awow ay isugu imanayaan uu jiray taas baa buduun baaba iyagana lagu magacaabaya afqaad iyo bal markaa iyagu say u dhigtaan markaa shacbigii qabiila ku xigaysa cimaara ama camaa'irtii baa ku xigaya haddana badni baa kuba xigaya fakidkii baa ku xigaya haddana fasiiladii hoose ama laga yaabaa waxaan awow kaba badnaynba taas baaba fasiiladii ay kaba dhigayaanoo macnaa shacbiguna qabaa'il baa isugu tagtaa camaa'irtana waxa weeyaan qabiiladana camaa'ir baa isugu tagtaa marka la eego cimaaradan ama camaa'irtana buduun iyo jirba ayaa isugu tegayo dee meel ay ku kulmayaan oo awowo isuguba imanayaan baa jira buduuntiina afkaadii baa ka sii yar fakidkii baa kaba sii yar haddana fakidkii fasiiladii oo bal matalan mithaalkay soo qaataan haddaan eegno inagoon cadnaanba eegin carab reer banu khusaymata bnu mudrikoo dee qabaa'il kala duwan ay isugu yimaadaan shacbigii bay odhan haddana kinaano kinaano qurayshiya baa gelaya maaha quraysh way ka acamsan tahay reero kale oo waxa weeyaan baa isaguna isugu imanaya bal kinaanadiina qabiilay odhanayaan markaa quraysh oo kale dee waqtigaas waxay leeyihiinba qabiilo kuma idlaaqayna waa cimaara amba ayay noqonaysaa quraysh marka lasii dhaadhacana qusayin oo kale oo dee reer cabdimanaaf iyo qolooyin kale reer cabdidaariyo qolooyin jamcinayay taasna waa taa ay badniga odhanayaan haddana haddii lasii dhaadhaco reer bani haashim la yidhaha fakid buu noqon ee reer bani haashim haddii lasii kala qaadqaado sida usrada cabaas oo kale iyana fasiilay oo noqon bal markaa waa maraatibta nasabka uu leeyahy ta ugu sarraysaa shacbigu noqonaya qabiiladuna way ku xigtaayoo shacbigu markaa yajmacu lqabaa'il qabiiladuna dee waa qabiilo roon oo markaa dad badan baa iyaguna hoos imanayo kuwa ay camaa'irta yidhaaheen oo dee sii kala baxbaxaya kuwaasna marka loo sii dhaadhacay afqaadii iyo buduuntii iyo waxyaalahaasi imanayaan haddaba waxaan idinkaba dhignay shucuubtaas iyo qabaa'il waanay jiraan dee bacd almufasiriin halkan qabiilada iyo shacbigii kala duwo inay shucuubtuna iyo kuwana carabna ay dee qabaa'il laba baxayeen kuwa kalena wixii cajam iyo shucuub iyo laba odhanayo qabaailadii ay uba dhigmayse laakiin bal maraatibtay dhigtaan ee xagga nasabka iyo dabaqaadkiisa ayay taasi tahay haddaba ilahay muxuu yihi maxaa taa loogaba dhigay dadka qoloqonyo looga dhigay ay ugu sii kala baxayaan qabaa'il ugu sii kala baxayaan buduun iyo fakida ay usii kala baxayaan de waxaa inagaba agteena aada looguma yaqaane arrinku maaha in la isugu faano ma aha eelita in la isku dhibo oo la isugu tacadiyo ruux ruuxtan ugu xoog sheegtana arrinku ma aha waa latacaarafu si ay isu garataan ina akramakum wixii faanka iyo dee fakri iyo sharaf lahayd waa tan ina akramakum ka idinka idinku karaamo badan cinda allahi adqaakum ka idinku cabsi badan weeye marka ibnu cabaas wuxuu leeyahay waxaa ayadan ku camal falaya intuu rumaysan yahay ku dhaqmayo ku camal falaya ilama aha buu leeyahy ma ictiqaadinayo inuu odhanayo isagoo ruux kale u faanayo ana akramu minka isagoo nasabiyo sheegaya aniga kaa laandheeraysan annagaa kaa faray dee waxa weeyaan taasoo isagoo qolanimadiisii iyo qabiiladiisii kuba faanaya sharafta iyo karamku sheegayaana taa qolanimo ay tahay inuu odhanayo waayo ilaahay wuxuu yidhi ina akramakum cinda allahi adqaakum shucuubtiiyo qabaa-ishuna waa litacaarafu marka ruuxan ruux kale qoladiisa ugu faanaya waa ruux ku dhaqmay maaha aayadan ruux ku camal falay maaha taas buu ibnu cabaas yidhi la ara anigu markaa ma ictiqaadinayo weeye araadana haddaan hamsada fadxino dee waxay noqotaa ama ogaansho ama ictiqaad iyo taas bay noqotaa haddii hamsada la damiyo oo ura la yidhaaho waxay noqotaa danni bay noqotaa iyo male oo waxa weeyaan haddii la yidhaah imika la ura un halkaan aan dhigto u malayn maayay noqon la adun la ara hadday tahayna macnaa laa actiqid taas weeye ma ictiqaadinayo ma qabo axadun axad yacmalu bi hadihi ilaayati aayaddan ku camal falaya ya ayuha الnaas ilى akhir اaayة oo dee yaqul ana akramu taasaa macnuu noqonaya fayo intuu dee axad ku camal falo ayadan gartay ku dhaqmo fayaqulu yidhaha rajulu nin lirajuli nin kale ana akramu minka falaysa maa min axadin axad akrama mid karaamo badan min axadin axad ilaa bitaqwa اllahi ilaahay cabsidiisa u mooyaane axad axad kale ka karaamo badan oo kaga mudan taasi ma jirto waxaa ina akramakum cind allahi atqaakum markaa ruuxii muminka aayaddan rumaysnaa ee hadalkaasi kama soo fulaya ayuu leeyahay ruuxaan aayaddan ku dhaqmayn calaqal hadduu dee muminba yahay laakiin aan ku camalfalahayn ayuunbaa qolanimadiisa ku faanaya ruux kale ugu faanaya taas wey ama fara ahaan ha ugu faano ama sharaf iyo wanaag qolada lagu sheegayo taasoo kale ha uguba faano ama dee waxa weeyaan shajaacadoodi iyo waxyaalaha uguma faanee guud ahaanba ruuxa taa qolanimo ku faanaya waa ruuxan aayaddan ku dhaqminu xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna jacfar bnu burqana can yaziid bni اlasami qaala qaala bnu cabaasin kolley kana waa ahar kale xagga sanadkana waxaan filayaa cidi inaguma cusbee yaziid ibn اlasamna horeynuu soo maray marar waxaanan soo sheegnay inuu nin taabiciya yahay waxaan soo sheegnayna ibnu cabaas inay habro wadaag ahaayeen laba dumaroo walaalo ah ama labadooda hooyo walaalay ahaayeen oo dee waxaa kaloo iyagana hooyooyinkood la walaalahayd maymuuna bint alxaaris oo uma almu'miniin oo taas kolley waa toddoba dumar oo walaal ahaayo barhkood aanay isku aabba ahayn in bal waxa weeyaan oo wada dee saxaabiyaadkii ah kala mudan taas baaba jirto xataa waxaa toddobadaa soo gasha aabba kale haba lahaata asmaa bintu cumays iyo waxaa kaloo kaba mida dee khaalid bin waliid hooyadii iyo walow malaa ina cabaas iyo ilmo cabaas iyo dee khaalid iyo labadaa dumar ee dhale ay isku magac ahaayeen oo lubaabata alkubra iyo lubaabata suqra un la kalaba odhanayay bal markaa taasba weeyaan oo haddaba yaziid ibn lasam waa taabiciye laakiin waa tan waa ibnu khalat ibni cabaasin ama dee ibnu khti maymuna bint اlxaariث um اlmuؤminiin wuxuu yihi yaziid qaala qaala bnu cabaasin baa wuxuu yidhi maa tacuduuna maxaa ku tirinaysaana waa dadkii buu la hadlayaa alkarama karamka dee karamkuna san xasabka waa taa aan idhi xasabku waa maa yucaddu min maathir اlinsaani wa maathiri abaa'ihi اlkiraam aabayaashiisii iyo isaga iyo waxyaalaha dee sharafta iyo leh ama wanaag laguba tiriye laguba faaneer taas bay xasab kaba cabiraan karamkuna kolley waa macno taa kaba sii waasacsan oo dee waa wax dee marka la eego wixii ruuxa laguba sheegi lahaa lagu ammaani lahaa ama khayr anwaacdiiba kulminaya marka kolley waxa kaba wada dhexeeya waa sharaftii iyo bal waxa weeyaan waxyaalaha dee inay iyaguna waxyaalahay sharaf u arkayeen waqtigaa hore waxyaalahay fadiilo u arkayeen waxyaalaha wax lagu faano oo dee ma'haro aaba leeya ama uu isagu leeya ama uu leeya ay kuba tirinayeen xagga sharcigiina ictibaar weyn aan yeelan haddaba bal taas buu leeyahay maxaa karamka kuba tirinaysaan agtiina dee iyagu waxaa laga yaabaa dee jaanibkaa jawaabtoodu wixii hore la yaqaanay bay karanba laguma tirinaye qad bayana uu caddeeyey markaa isagii baa u jawaabayo wuxuu yidhi haddana qad bayana uu caddeeyey allahu ilaahay alkarama karamka waa caddeeyey ilaahay karamka isagaa caddeeyey cidda uu yahay iyo waxa sharafta iyo qiimaha leh ilaahay agtiisana mansiro weyn lagu gaadhayo fa akramukum ka idinku karaamo badan cinda allahi atqaakum dee ina akramakum cinda allahi atqaakum taas baa maa tacuduuna alxasaba xasabkana maxaa ku tirinaysaan kamuu sugin inay jawaabaan xasabkuna waa ta aan soo sheegnay markaasaa muxuu yidhi afdalukum xasaban maaha waxyaalihii xasab laguma tirinaya kolkolna ruuxa maalkale xoolaha le iyo waxyaalahaasna dee maalkiisa baaba xasab iyo sharaf iyo magac uba yeelaya xataa aabbayaasho yani majdi iyo sharaf ba lahaan oo waa waxa loo ictibaarinayay haddaba xasabka ka idinku xasab ahaan idinku mudan idinku fadliga badani axsanukum khuluqan waa ka dabeec ahaan idinku fiican taasba weeye kaas baa khuluq waa wixii adigu ujeeddadu ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala wax ku noqonayay ee ruuxuna uu martabo kuba gaadhayay agtiisana karaamo uu kuba mudanayay dadka agtooda marka horeba yaanu ruuxani sharaf iyo majdi iyo aanu kuba lahaanin aabbayaashihii magaciyo yaanay kuba lahaanin ama reerkoodu reerkoodu reer la xaqiro oo la yaraysta haba noqdee kaas baa ah karam kaasunbaa ah xasab fiicanna kaasaa noqonaya weeye xataa yaan majdi iyo sharaf la qiimeeyo la qadariyo aabbayaashii awoyaashu leeyihin aanay jirinbe haddaba kaa idinku khuluq ahaan idinku fiican ayaa xasab ahaanna idinku fiican xasab waa kaas ruux khuluq fiican aan lahayn oo dhaqan fiican aan lahayn oo magac laakiin sheeganaya sharaf iyo awowyaala ay lahayn wax alla waxay taraysaa ma jirto wax qiimuu leeyahy ma jirto xasabkii fiicnaa haddaba dee waa dhaqankaa fiican iyo taqwada iyo waxaasaa karamkii xasabkii kaba imanaya taas baa maqsuudku yahay ujeedadu intaa la garto oon la isugu faanin waxyaalihii lagu fahmi jiray jaahiliya ay qiimeyn jirtay isaguna fahmi jireen baabun baab ama alarwaaxu arwaaxdu junuudun waa ciidamo mujanadatun laysu keenay oo mujtamaco oo dee la ururiyey oo kale laysu keenay la jamciyey taas bay arwaaxdu tahay arwaxdu waa jamcu ruuxin waa nafti waa nafi dadkaba weeye ee waa marka la eega asnaafteeda kala duwan iyo dee faraha ay leedahay iyo waa ciidamo mujanado ah majmuucaah xadiidkan ku arki doonaa macnaheeda lafdigan iyo cibaaradan xadaثna cabdالlahi qaala xadaثna layثu can yaxya bni saciidi can camrata can caaishaةa radia allahu canha qaalat anaha qaalat bal kolle saaka casharka wax cusub oo saasoon arkayaa ma jirto cabdullaahi ganna waxbay idima weydiinaya dee in loo baraarugaano way habboon tahaye marar kala duwan baynu soo maray layth ibnu sacad nin cabdullaahi la yidhaah kaba warinaya koluu san uu idlaaqa oonu dee raacin iyo koluu cabdullaahi ibnu saalix yidhaahaba marka waa nin kuyadiisna abu saalix ahay magaciisu cabdullaahi ibnu saalix uu yahay oo taas oo kale magaciisu yahay oo layth ibnu sacadna kaatibkiisa ahaa bukhaarina laba kulmay ninkaas weeye kolley marka la eego iyadoo culimmada qaarkood xagga xifdigiisa iyo waxyaale ay kaba sheegeen ma aha kitaabka saxiixa kitaabkeennan maa kitaabkeennan horaan uga soo warannay oo dee mansiladii kitaabkiisii saxiixa ahaa ee uu axaadiida saxiixa inuu kuba soo aroorinayay taas ma laha raggiisuna shuruuddii kitaabkaasi ay lahaayeen raggiisu taas ma laha horaan usoo sheegnay waa ta aan arkayno axaadiidan dee sugan ama saxiixa noqoto ama xasane kitaabka aqlabkiisa haba noqotee axaadiida daciif oo kitaabka kuba sugan baan arkaynaa in ruwaad iyana la daciifiyo kitaabka kuba sugan dee ninkani taas maaha daciifintaas idlaaqaa ma aha ee taas oo rag dee laba daciifiyo kitaabka ku suganna waan soo aragnay waaba tan albani raximah llahu tacaala xataa kitaabka laba qasme uu kaba dhigo dee daciif uladab ilmufrad oo ilaa laba boqol wax gaadhay iyo meelaha uu kuba soo arooriya dee haba yaraato kitaabka kun iyo saddex boqol iyo dheeraada waa wixii marka loo eego nisbo koobanba weeye iyadoo umuura qaarkoodna xataa haddii ay noqonaysa ijtihaade ijtihaad dhici karta kale oo aan martabadaa dhigahaynba laba helayo oo arrintuna dee kolkol xadiid kastaba aanay idlaaqiisa sidaa kolkol noqonahay oo ijtihaadaad kala duwan meesha ay soo gelayaan laakiin bal waxaan leenahay saa daraaddeed ninkan baan sheegaya walow culimada qaarkood malaamisiya ay sheegaan meel keliya ay dhahaan ayuu saxiixa dhacay isagoo uu bukhaarisan oo kale sanadkii u dhameeyo toos ugaba warinayo haddana kolle way ka badan tahay oo meelo waxoogaya xaafid bnu xajarna muqadimada fatxulbaari hadiyusaari uu ku tiriyo taas buu dhacay oo uu bal matalan layth ha kaba wariyeen laakiin wuxuu aad kitaabka ugu badan yahay isagoo axaadiid mucallaqa kaba warinaya macna isaga ka tegey layth ibnu sacad buu soo qaaday mucallaqaadka isagu way badan yihiin oo kitaabka saxiixa way kuba badan yihiin xadiidkeennan aan haynana saxiixulbukhaari waa ku sugan yahay axaadiidu alambiyaa waa kitaabka dhexihiisa waa dee waxa weeye intaan maqaazi iyo calaamaatu nubuwaya laba gaadhin buu leeyahay badulkhalqi dabadii kaas baaba waa bilowyadiisa walaa waxoogaa axaadiisu baa kaba horeeyay ayuu kuba soo arooriyaa cunwaankan oo kalena waa dhigtaa alawraaxu junuudu mujanada saxiixa uu dhigtaa laakiin saxiixa si uu ururiyey u soo arooriyey maxay ahaydba waqaala laythu can yaxya bni saciidin macnaha muu jirin cabdullaahi ibnu saalixin uu soo dhigtay qaala waqaalo laythu unbaa metel layth wuxuu yidhi markaasuu sanadka intiisan dambe ay noo dhibtayoo bal kitaabka saxiixa xadiidku mucallaq buu ku yahay laakiin siiqatu jasmin buu ku tacliiqiyey imikase waa kan sanadkii inoo dhameeyo halkanuu ku wasriyey halkaa mawsuulkuma aha halkanuu ku wasriyey dariiqa labaad ee inoo soo socday uu raacin doonana isaguna halkaa mucallaqun buu ku yahay halkanna uu ku wasriyey bal taasna waan eegi doonaa bal waxaan leeyahay cabdullaahigani waa cabdullaahi ibnu saalix abu saalix kaatibkii layth taasba weeye kita xadiidkana iyaduu sanun iyo sanadkanuu kuba wariyey ayuu cabdullaahi uunbuu kaba tego waqaalo laythu siiqadaa siiqatu jasmigana uu ku tacliiqiyey baab uu dhigtuu isaga ku bilaabay isagiyo dariiqa kuba xigana way jiraanba bal markaasna oo saxiixii inooguba sugan dee xadiid kale uu inoo warin doono shaahid u ah muslimna kuba sugan xadiid abu hurayre ah laakiin aan saxiixa kaasi dhicin kaasna uu inoo raacin doonaayo macnaa shaahidka xadiidkan ah ee waxaan uga jeedaa un bal ninkan iyo taas iyadoo kitaabkeennana kusoo noqnoqdo in waxa uu tacliiqaadkee uu halkaa kuba tacliiqiye dee isaga uu yahay ka warinaya laakiin aan u sheegina saxiixa way kuba badan tahay halka kalena majmuuco axaadiiseed baa jirta kolley axaadiidiisana waa axaadiida uu xushay mana aha rijaashii sare ee rufacada ah ama siqaada ah la odhanayo waa axaadiida usuusha ah ragga uu ka wariyana ma aha wuxuu yihi markaa an can camrata waa camra bint cabdiraxmaan can caaishata radia allahu canha qaalat annahaa qaalat waxay tidhi samictu الnabiya salى اllahu عalayh wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay yaquulu xaaluu ku qowlayo alarwaaxu arwaaxdu junuudun ciidamo weeye mujanadatun bacna mujtamicatun urursan oo la isu geeyo dee meelo kala duwan taha isagaba imanaya famaa tacaarafa wixii isgartaa minhaa arwaaxda xaggeeda iskaba gartaa i'tilaafa wuu isu dunmayaa waa kan saaxiibaya iswaafaqayo waa isu dunmaya wamaa tanaakara minhaa wixii arwaaxda xaggeeda iska inkira qoonsada ee aan dee is-inkiraana ikhtalafa waa iskhilaafaya taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh si aan macnaha mar keliya isu yar raacino labadayn athayna waxaan leeyahay dariiqa iyo xadiidka dambena waan raacinayaa si aan macnaha iyo culimmadu waxay yidhaaheen in yar aan ugu yar joogsano un oo wuxuu yihi bukhaari xadaثna سacيid بن abi maryama qaal xadaثna yaحya bn ayuba can yaحya bni saعيidi can camrata binti cabdiلرaحmaan can caaishaةa radi allahu canha can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam milah waa kii hore mid laba mida waa xadiidkii lafdigiisii buu leeyay matnigiisii oo kale xagga sanadkun buu soo kordhiyey oo yaحya bnu saعيid markii horeba inoogaba sugnaayeen halkan abu صaalح iyo layth uu marka hore cabdالlaahi bnu صaalح iyo layth markaa sanadka intiisa hore ahayd un bay laba kala yimaadeen waa saciid ibnu abi maryam oo sheekhadiisii kaba mida iyo yaxya ibnu ayuub oo aynu hore usoo mariyay almisri alkhaafiqi labadaasba weyn bal kanna waa kii aan sheegayay oo bukhaari marka leega saxiixa waa daba yaalay un kaa hore waa ku xigay laakiin kaasna muxuu bal maalan kaba dhigay kolley saciid ibnu abi maryam ma sheegin yaxya ibnu ayuub buu kuba joogsaday oo qaala yaxya ibnu ayuub buu yidhi yaxya ibnu ayuub isna kitaabka waa inaynu soo maray xataa bilowyadiisii oo alkaafiqi almasri anna caalimana laakiin isaguna marka la eego dadka usuusha uu kaba wariyo saxiixa aan ahayn martabada saree ruwaadda aan ahayn oo kale halkaasna uu tacliiqiyey halkanna waa markaa waa kan xaafid maxajar baa waxaa ka dhacay halkaa hore kitaabu lambiya ama axaadiis alambiya inaanu ka hore uu sheegay aladab lmufrad inuu ku wasliyey bukhaariye kan ismaaciiliyabu u tiiriyo malaa halkani waa yar dhaaftay inuu halkana ku wasliyey kanna waayo saciid ibnu abi maryam oo qolooyin kale ay kaba wariyeen taasun buu sheegay walow muqadimada fatxulbaari hadiyusaari markuu cabdillaahi ibnu saalix iyo meyaxya ibnu ayuub iyo halkaa joogay xadiidkiisa inuu dee wasliyey halkan uu adabulmufrad ku wasliye uu sheegay bal isaguna waa xaggaasna tacliiq buu ku ahaa siiqata jasmin bay ahayd labadoodana yaxye iyo cabdullaahi ibnu saalix baan ahayn dadka usuusha ah saxiixa uu kagaba wariyay lakiin halkan waa rijaasheediiba wey matiguna waa kii horeynu soo maray shaahidkii aan sheegayana waa kanoo wuxuu yihi waa xadiid muslim wariye isagu صaxiixa halkaa tacliiq iyo matinka anu kuma laha wasri toona bukhaariye xadaثna cabdالعaزيز بن cabd اللahi qال xadaثna سulayman بن بilaal عan سhayl عan abihi عan abi هurayrata qala qala rasuul الlahi slى الlaه عalيه وasلم alarwaaxu nafuhu junuud ciidamo weeye mujannadaة fama tacarafa minha ائtalaf wama tanaakara minha اkhtalaf waa xadiidka صaxiixa muslim iyo abu daud iyana inooguba sugan sheekuna waa kan ee halkan kuba wariyey isagoo waslinayo oo weliba hadalkaan kaa hore reecnay waa shaahid buu xadiidkaa hore uba yimi bal baabka kolley axaadiidtiisu intan bay ahayd halkan arwaaxdu waa junuud dee mujanada macnaa waa mujtamica sida qanadiir muqadara oo kale ayaa macnuu yahay waa dee ciidamo dhan oo dee urursan bay arwaaxdu tahay waana arwaaxdii dadkaa loo sheegdaa ee bal kalaamkooda malaa halkan waxoogaa baabu noqonaya laakiin macnaha u daahirsan ee khadaabiyana uu yidhaah waxa weeyaanba arrinkani waxay dee ishaaro u tahay bal kama dhigayno dee khalqigii hore iyo intaan ruuxda jasadka la gelinayo xaaladaa waxba waa arrin iska yar fog e macnuhu waxay ishaaro u tahay un ilaa macna tashaakuli fi lkhayri washari wasalaaxi walfasaad arwaaxdu dee ilaahay dabaa'ic iyo sifaad kala duwan buu kuba abuuray dadkaas intaa leeg iyo khalqigaa isagu inuu tiradooda og yahay sifaad kala duwan bay leeyihiin xagga khayrkii iyo sharkii way ku kala duwan yihiin salaax iyo fasaadkii way ku kala duwan yihiinba taasba weeye markaa macnuhu waxay noqonaysaa arwaaxdu in ma tacaarafa minhayo waa xagga marka la eego sifaadkaas iyo khisaashaa fiicanay lahaayeenoo waa kanay yidhaahaan shimbirba shimbirkiisu la duulaayo dee kii khayarka ahaa khayrka lahaa wanaag lahaa ee dadka ka midi kuu iilanayo iyagoon hore isu aqoon marka ay kulmaan ay iswaafaqayaan ay isnaasibayaan ee ay isba weheshanayaan waa kii shakligiisa ahaa ee khayrka iyo wanaaggan iyo sifaadkaa fiican uu leeyahoo kale bal ama wax ku dhow lahaa kii isagu shar iyo xumaan ehlu ahaa sifaadkaa liinaa cidu kan waa ka ordayaaba ee kugu iilanaya waa kii isaguna waxyaalaha xagga marka la eego sifaadkaa iyo khisaasha uu leeyahay shabahayay ama kuba dhowaa ama nadiirkiisa ah ayuu is isu iilanayaan saaxiibayaan wada soconayaan oo bal taasba weeyaan oo tacaarufkan arwaaxdu macnaha wuxuu dhacayaa waa bixasabi dibaac bixasabi sifaat bixasabi alkhisaal weeye kii isagu saalixa kan saalixaa way isfahmayaan iyagoon horeba u kulmin baa marka ay kulmaan iswaafaqayaan uu u iilanayaa xaggii kii isagu taa ka dunaana kii shakligiisa ama waxaan sifaadkiisa la wadaagsaday ayuu u iilanayaa waxay soo naqliyaan oo kale oo abu yacla ayaa isagoo wasliyey in caaisha haweenay reer maka ahayd oo malaa kaftan badnayd kaftan badnayd oo furfurnayd oo taasoo kale ahayd ayaa waxaa dhacday malaa madiinay timi madiinay timi markay madiino timi baa haweeney kaleo iyadna sifadaasoo kale lahayd oo iyaduna masaaxo ahayd kafta badnayd oo furfurayd oo taasoo kale ahayd ayay kusoo degtoo kale laba wadanna way kala joogeen caaisha waxaa laga soo naqliyaa sa abu yacla wuxuu yidhi sadaqa xibbi rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam run buu sheegay xadiidkan ay soo qaadnay macnaa haweeneydan ee waxba lagu yaqaanay dabeeca lagu yaqaanay reer makana way ahayd mid kaleo dabeecadeedii oo kale leh oo reer madiinay kusoo degtay oo daana dadka tay dooratay ee waa tii dabeecadeeda la ahayd markaasay tii xibigaygu run buu sheegay oo markaasay xadiidka soo qaado ee waana wax macruufa ruuxan isagu khasaasha fiican iyo akhlaaq fiican iyo dhaqan fiican ama salaax lihi cidan way isfahmayaanay wada saaxiibayaane u iilanaya waa ciddii bal maalan khasaasha calaqal uu ku shabahayay kan isagu sharki iyo xumida loo yaqaana ee ruux saalixa lama saaxiibayo ruux saalixa lama joogsanayo isma fahmayaan oo ismama afgaranayaan ee kii isagu la midka ahaa waa ka idhaaheenba shibirba shibirkiisunbuu la duulaa taaba weeye oo macnuhu taaba wey hadal fiican ibnujawsi lahabaa wuxuu yidhaha in hadalkaa horeen soo naqliyey waa macnaha kolle waa khadaabi hadalkiisii oo macnuhu uu yahay xadiidku in ishaaro uu yahay xaggan marka la eego sama isugu munaasib yahay khayr iyo sharba salaax iyo fasaad in kii khayarka ahaana kii la midka ahaa inuu u iilanayo kii kale isagu markaa ka dunaana kii kale nadiirkiisa ahaa arrinkuna uu yahay tacaarufu larwaaxdani inay tahay bixasabi iطibaaci alati jubilat calayha min khayrin aw shar kolba wixii lagu abuuray ama khayr ama shar taas asaaskeed iyo ka dhaqaaqeedba tacaarufkan arwaaxdu uu noqonaya ibnujawsi baa wuxuu yidhaha xadiidka waxaa lagaba qaadanaya insaankii hadduu naftiisa ka dareemo ruux salaax lagu yaqaano wanaag iyo fadiilo lagu yaqaano naftiisii oo ka joogto ka fogo ama dee meeshii taas oo kale ama uu arko dee nufro xaggaasa ka joogsi ka dheeraan iyo isagoo diidmo naftiisa isagii diidayso bal dib ha isugu noqdo oo waxaa habboon inuu sababtan keentay taas inuu u fiirsado baadho si bal waxaan ina waa tan ahayd ma tacarafa minha tanaa-in italafe si uu waxaa isaga suuliyo oo bal matalan dee taas haddii cagsiguna waa taas oo kale oo ruux xumaan iyo shar iyo lagu yaqaano naftiisii oo doonayso la fadhiisigiisi iyo la sheekaysigiisi iyo la socodkiisi iyo aan kaba didayn bal uba ilanaysa hadduu arko war taasna nafteeda inuu dib isaga isagu noqdo eego hubsado bal waxaan keenay taasine waa kolley khaslo xunuun baa keentay baa le wax kulminayuun baa keenay si uu isaga suuriyo markaasoo taasoo waa hadal ibnu jawsi leeyo xadiidkan ba ahaa bal taaba weeye kolley bal macnihii guud taas weeye axaadiida baabu qowli rajuli cinda tacajub bal ayaamahan kolley yar mashquul baan ahay cashar kun baan baaqasho dee ballanta aan lahayno waayo waxaa laga yaabaa waxaan ku yar jirnay dowro laga yaabaa haatan wasaaraddii tacliimta aan kasii socdaaba in aan wixii bil ka dambeeyaba shaqada ka fadhiisana waan rajaynaya laakiin de waa hawlahoodii igu dambeeyo dawro qolooyin sacuudiyiin oo joogo malaha taas la jirtaco fi afriqiya taas baa dawraday igu soo qorin oon dee ka qayb gelayo toddobadii rubcna waa inaan joogo meesha kaley waqtigaa markaa igu yar cidhiidhiyo dee cashar halkana kuma joogsanay